نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii alkabaa'ir lilxaafid dahabi waxaan soo gaarnay kabiirada soddon iyo toddobeyda alkabiiratu asaabicatu wahalaahuun almukadibu waa qofka beeniya bilqadari qadarka qadarka qofka beeniyo weeye qadarkana xalay ayaan macnaha wax yar ka tilmaanay haddana waan ku celin marka qadarka laba macno ayaa loola jeedaa taqdiirta oo ah iraadada allah subxaanahu wa tacaala shaygan uu doonay qadarka waa la yidhaahdaa macnahaas iraadatullah ashaya caza wajal shaygan shay kastoon koonkan ka dhacaya horay ah alla doonay inuu dhaco taas iraad qadar waa la yidhaahdaa waxaa kaloo qadar la yidhaahdaa almuqadar ay maa qadarahu llahu caza wajal shayga alla qadaray laftirkiisana qadar waa la yidhahdaa waxa dhacaya oo qofkan xanuunka ku dhacaya caafimaadka uu helayo awlaadda gablanka cudurka caafimaadka faqriga qaninimada colaada nabadda waa muqadar asna waa shaygii la qadaray laftirkiisii wey marka shaygaas maqduurkaana waa la yidhaha qadar iraadada alle doonistaana qadar waa la yidhahdaa taas waa xagga lafdiga macnihiisa waxa la rabo in qofka muuminkaah rumeeyana waa sheegna waa afar shay o wax kastoo koonkan ka dhacaya oo addoonta addoommada afcaashooda ah amase allaah afcaashiisa ah in alle horay u ogaa cirkii dhulka intaan la abuurinoo weligiisba uu ogaa inuu qofku rumeeyo shaygaas alle uu ogaa inuu alla looxo maxfuudka ku qoray oo doonay inuu dhici doono isagaa doonay inuu dhici doono loox maxfuudka ku qoray kan gaaloobaya hore alla loox maxfuudka u qoray inuu gaaloobaya kan rumaynaya kan caasinaya kan adeecaya kan faqiiraya kan aqniyada noqonaya kulligood hora alla u qoray waa cilmi haalian waxa weeyaan shay kasta oo dhacaya inamaa yaqacu bimashiiati doonis alle alla markuu doonuu dhici shaygu allaa doonin inuu dhaco waa dhici raabican addoommada iyo afcaashooda dhammaan waa makhluuq ilaahay addoonka afcaashiisu waa makhluuq ilaahay sida addoonku waa makhluuq alle uu yahay wax kaloo wax abuuraa khaaliqana koonka kama jiraan afartaas macno wey qaala allaahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe innaa annaga khalaqnaa waa abuurnay kulla shayin shay kasta khalaqnaahu shayga waa abuurnay biqadarin qiyaasan ku abuurnay shay kasta oo koonka ka dhacaya alla wuxuu leehay annagaa abuurnay shay marka la yidhahdana waxaa soo gelayaa makhluuqii iyo afcaashoodii wa qaala alla wuxuu idhi tacaala allah sarreeye wallaahu alle khalaqakum idinka asagaa idin abuuray iyo wamaa tacmaluuna wa camalakum camalkiinna idinka iyo camalkiinna labadiinuba makhluuqaatin allah abuuray wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi man yudlil illaah qofkii ilaahay baadiyeeyo falaa haadiya lahu mid hanuuniya uma sugnaanin marka markii la yidhaahdo wallaahu khalaqakum alla asagaa idin abuuray wamaa tacmaluuna wa camalakum intamaada masteriya laga dhigo waa nas sariix ay markaas ku noqon waxa weeyaan alle inuu khaaliqu afcaal cibaad yahay addoommada afcaashooda isagu inuu abuuray wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi man yudlil illaahu qofkii alla baadiyeeyo falaa haadiya mid hanuuniyaa lahu ma sugnaanin marka idlaalka iyo hidaayada labadaba waa taqdiir alle alla horay uu sii qadaray alla horay uu sii qadaray taas aayadda ku cadda wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waadallahu llahu alla baadiyeeyey calaa cilmin maca cilmi afara'ayta bal ka waran man ittakhada ilaahahu hawaa bal ka waran qof ka dhigtay ilaahiisii naftiisu waxay rabto oo naftiisu waxay rabtaa uu ilaah u yahay bal ka warrama waadallahu llahu calaa cilmi ilaahayna uu lumiyey calaa cilmin maca cilmin isagoo og waxaan inay dalaal yihiin uusan iskana celin karin ka warran balkaas qof ka dalaal badan miyaa jira wuu og yahay waxaan inay dalaal yihiin haddana waa ku socda taas waa macno macnaha labaadna waxa weeye wa adallahu llahu allaa baadiyeeyey calىa cilmin anahu ahlu lilidlaal alle isagoo og in la baadiyey inuu ehel u yahu baadiyey horuu ogaa alle inuu ehel u yahay in la baadiyeyo aayadda marka waxay tusaydaa ilaahay subxaanah wa tacaala qofka baadiyoobaya inuu baadinimada isagu ku qadaray horay ugu qadaray oo iraado alle ay tahay wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa tashaa'uuna ma doonaysaan ilaa an yasha allahu alla inuu doono maahane iraad mashiicada addoonku mashii uu leeyay marka aayaddu waxay u sugaydaa addoonka mashiico inuu leeyay haddana waxay sugaydaa mashiico alle haddana waxay sugaydaa mashii'at lcabdi taxta mashii'at illah saddexdaasa isla sugin aayaddu addoonku mashi u leeyay waxbuu doonaa allena mashi u leeyay waxbuu doonaa laakiin ma addoonka mashii'adiisu midda allay ku xidhan tahay hoos joogta alle waxa uu doono ayaa addoonku dooni markaas mashiicada oo ilaahay uu doonay ayuu dooni iraadada asaliga wey mashiicada iraadada asaliga wey oo horay alla uu doonay addoonkan inuu yeeli doono marka wixii uu alla doonay markuu doono addoonku waa u hirgelayaan waxaan alla ugu talagelin inuu sameeyo hadduu mashiicadiisu inuu doono isku dayo ma hirgeli karo mana u hirgelayso marka wamaa tashaa-uuna ma doonaysaan oo ma dooni kartaan ilaa an yasha allahu alla inuu doono maaha marka alla mashii uu leeyay wax walbao koonka ka dhaca isagaa doona addoommaduna mashii ay leeyihiin laakiin waxay ku xidhantah midda alle oo alla wuxuu doonay ayay doonayaan addoommadu inay sameeyaan wa qaala ilaah wuxuu yidhi faalhamahaa naftii alla hanuuniyey fuju isagaa ku ilhaamiyey oo ku toosiyey fujuuraha faajirnimadeeda iyo wa taqwahaa cabsideedaba labadaba ilaahay baa ku ilhaamiyey nafta fujuurka iyo taqwadaba waxaan idhi markaa marka la joogo qadarka baab aad u dhib badan weeye laakiin wax yar qofku hadduu ka fahmo ay dhici karto inuu ku filnaato waxay tahay asal qadar maxaa la yidhaha laba macno qadar markaan idhi waxaa la yidhaha bimacnaa taqdiirullah ilaahay qadaridiisa ama se shaygan inuu asagu horay u doonay inuu shaygaanu sidaan u dhici doono taqdiirta iyo shayga dhacayo oo ah muqadar kii alla qadaray oo maqduurka ah iyo macnaha ahlu sunnaha laga rabo afartaa inaad ogaato iyo yaa ku khilaafsan ahlu sunnaha maxayse qabaan waxa ahlu sunnaha ku khilaafsan aan sheegayna marka ilaa waa sheegna ahlu sunnaha afarta laga rabeen waa alcilmu waalkitaaba waalmashiica waalkhalq afartaas ahlu sunnaha laga rabo qof kastaa laga rabaa laakiin ahlu sunnaha caqiida ka dhigtay oo ku dhaq oo waxa u hoggaansamay qof walba afartaana waajib ku ah ahlu sunnaha waxaa khilaafay jabriya aljahmiya jabriya jabriyada waxay sugayaan ilaahay qadarkiisay sugayaan wax walba alle horay inuu u doonay ayay sugayaan laakiin waxay inkirayaan addoonku inuu iraado iyo mashiico leeyahy waxay leeyihin addoonku waxna ma doono waxna ma diido iraadana maba leh allah wax walba doona waxaasu sidaasay ku hirgalaan sidaasay ku hirgalaan addoonka waxay leeyihiin hadduu wax cunayo iyo hadduu wax cabayo iyo hadduu soo jeedo iyo hadduu hurdayo iyo hadduu alla adeecayo iyo hadduu caasinayo kulligood ikhtiyaarkiisa maaha allah ku qasbayo waa qasbayi waa qasbayi waxaa isku mid ahay leeyihiin addoonku inuu gurigan korkiisa dabaqa ka soo dhaco iyo inuu jaranjarta kusoo dego waa isku mid waa majbuur hadduu jaranjarta laga soo tuuro iyo hadduu soo degaayo waa labadaba waa u qasban yahay waa iska socda hayli ee mar uu khiyaarkiisa ku socdaa ma jirto waxay leeyihiin alcabdu kariishi fi lhawaa addoonku wuxuu la mid yahay baal baal shimbireedoo hawada lagu xihay oo dabayshu hadba dhinac u tuurayo duu tukaayo waa iska qasban yahay leyi ee wax asaga uu jeclaystay oo uu go-aansaday oo uu samayn kara maaha sidaasay iyagu dadaasay ka baxeen daliil keenayo waxay idhahdeen adiladeenu waa badantahay waxaase ka mid a ilaahay qowlkiisa wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama nebi moxamed sala allahu alay slam maalintii beder muslim iyo gaala markay isku safteen sacab ciiduhu qaaday markaasuu gaalada ku tuuray kulli ciidankii gaalada indhuhu ka galay sacabkaasu markaasa ilaah wuxuu yidhi wamaa ramayta adugu ma aadan tuurin id waqtigii ramayta adugu aad tuurtay walaakina allaha allah ramaa tuuray waxay yidhahdeen waa kaasa nabiga waa laga anfiye yidheen tuuriddi adoonku nabigu iska umsaasa gacanta waxa yidhi iska qasbaneen gacan qasbana heliyo ee asaga wax khiyaara oo wax u tuuray ma jirto wax khiyaara oo asagu wax u tuuray ma jirto halkaasay ka bixiyeen taas marka waa nimanka la ihahda jahmiyada oo jabriyada ah oo qaba addoonku waa qasbaya dabku waxba ma gubi kara leey dabkaan haddaad dhex gasho xataa kuma gubi karo allah ku gubaaya leey cuntadan maantoonan daldalgaajo ma bi'i kartay ku leey wax iyadu ay tahay ma jirto haddaad dab kaas gacanta waa hadii la geliyo isagoo kugubi maayo waxaa kuguba waa alla leey waa qasbaya dabkaan wax walba waa noocaas cunto gaajo maantoona haddaad isku daldalaya cuntadu gaajo ma bi'ido mididu kuma goy karto laakiin allah ku goynaayo leey waxa dhan waa qasban yihi marka aayaddaas ay daliishadeen iyo aayado badan oo kale ahlu sunnuhu way ka jawaabeen waxayna uga jawaabeen wax badan waxaa ka mid ah kow aayadda aad daliishateen idinkay xujo idinku tahay sababtoo ah aayadda dhexdeeda waxaa ku sugan ihbaatu ramyi linabiy sala la ala nabigiioo loo sugaayo inuu wax gamay maxaa la yidhi wamaa ramayta ma adan gamin id waktigii ramayta adugu aad gantaa le marka nabigii ramyi allah usugaaya le horta ogaada laakiin idinka waxaad iswaafaji weydeen waxa nabiga laga anfinayo iyo waxa loo sugayo ramyiga nebigu sameeyey laba shayuu ka koobany labuu iska saarayn xadfulmarmiyi waxaa la tuuray tuuridooda taas nabiga iska lahaa oo sameeyey waa ficilkii nabiga sal allahu calayh wasalam allahna u sugoo yidhi id ramayta waktigii adugu aad tuurtay waxa macnaha labaadna uu yahay iisaalu lmarmiyi ilaa acyuni lkufaar shayga la tuuray in la gaadhsiiyo indhaha gaalada taasna nabiga waa laga anfiyey maxaa yeelay kun gaal sacad ciida in la kala gaadhsiiyaa maqduurada addoonkaba maaha allah kala gaadhsiiyey marka waxaa la yidhi waxaad kala garalaadihiin waxa nabiga loo sugayo iyo wax laga anfinayo nabiga waxaa loo sugay xadfulmarmiy shaygaan la tuuray gemidiisa waa loo sugay nabiga oo waxaa la dhi id ramayta markaad adugu tuurtay waxaa laga anfinaana waxa weya iisaalu lmarmiyi ilaa acyuni lkufaar shaygii la tuuray in la gaadhsiiyo indhaha gaalada taas waxaa la dhi horta ku dhega tan kaleeto oo laydinku naqdinaa waxay tah oo warkiina diidaa adilada kitaabka in badan oo ka mid a aa u sugayda addoonku iraada inuu leeyahy waxaa ka mid a qowlka alle oo alla yidhi minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira dadku maxay isugu khilaafsan yihin mataqaan qof addunya adduunyuu raba meeshuu adduunyadiisa ka helaayay u taageersan yahy ayaduu ku faraxsan yahy qofna aakiruu raba meeshuu ka helaayuu taageersan yahy iyaguna ku faraxsan yahy marka dadkiyaa labadan u qaybsan minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu aakhira ilaahi weynaa marka dadkiiu iraado usuga le idinkuna iraado ma laha leedi waa qur-aankii oo idin naqdinaayo qur-aankii oo idin naqdinaayo wy tan kaleeto oo ilaahi weynaa iraadu u sugay addoommada midda kaleeto ilaahi weynaa addoommada ficilu u sugay inahu bimaa tacmaluuna inahu bimaa tafcaluuna inahu khabiirun bimaa tafcaluun inahu khabiirun bimaa tafcaluuna ficilkaad samaynaydaan alla waa og yahay ficilaa alla u suga addoommada ilaahay qowl u sugo wuxuu yidhi wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun na waxaan dhihi tegey ilaahay weyna qowl u sugo wuxuu yidhi wayaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim waxay afka ka leeyihiin waxaysan waxaan qalbiga uga jirin marka addoommadii maxaa loo sugay iraado minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu aakhira waxaa loo sugay addoommadii qowl oo la yidhi waxa weeye yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim addoommadii waxaa loo sugay ficil inahu khabiirun bima tafcaluun kulli alla waa u sugay marka qur-aankaa khilaafsana le sunnaduna waa khilaafsantahay warkiina le oo iyadaa diidayda inama alacmaalu biniyaat uu leey nabi acmaasha waxay ku xidhan tahay niyada qofka ka addoommadii niyaa loo sugay niyo aa sunnadii u sugtay niyay u sugtay ijmaaca saxaabada iyo taabiciyaalkuna saasay qabaan oo waa khilaafsanya madhabkeenu waxaa madhabkiina khilaafsanaan caqliga saliimkaa xad maxaa yeelay caqliga saliimkaa wuu kala saarin wuxuu og yahay inay baatil tahay addoonku waa qasban yahay sababtoo ah haddii la yidhaha addoonku waa qasban yahay qofka caasigaa in la ciqaabaa waa qalab ila qof qasban qof hadda dabaqaas ka soo dhacay oo kugu soo dhacay ma la dilaa waxa la aa igu soo dhacay ha lagu toogto fiir waa soo dhacay marka waxaa la yidhaha qofka caasiga ha loo ciqaaba kan sinaystay kan tuugaa qofka qofka dilay hadhow naara haddana la geyn maxaa loo ciqaaba hadduu qasban yahy alla waa cadli ilahay wax ma dulmiyo ma qof qasbana aaba aa la qasba miyaa la ciqaaba midkeeda kale kan daaicaho alla adeecay xaa loo abaal marana ilaa asagu khiyaarkiisa alla kuma adeecin waa la qasbay qofka wax lagu qasbay miyaa laga abaalmariya marka caqliga saliimka hore waa diidi waxaa kaloo diidaya xisiga xisiguna waa diidi xisiga wuxuu ku diidi qof walbaa waa kala yaqaanaa inuu soo dhaco iyo inuu soo dego farqiga udhexeeya adiga xisigaagaa fiiri dareenkaa laga hadlaa dareenkaaga miyaadan ku kala oqoon markaad kufto iyo markaad fadhiisato ma isku egi iskuma eg marka kitaabkaa diidin oo sunnadaa diidin oo ijmaaca diidin oo fitradaa diidin oo caqligaa diidin oo xisigaa diidin intaasaa naqdinayda madhabkan jafriyada oo oo qofaa qasban ah mideeda kale man macno faasidaha ka dhalana macnahooda fiiri haddii laydha addoonku waa qasban yahay wamaa ramayta id ramayta walaakina rama qiyaas ka dhiga layda idiraaq ka dhiga waa in qiyaas ku socota aydaba qaacidada aad ka keenteen haye soonka addoonka markuu tukanayo ma dhihi karta ahaan la yidhi wamaa sallayta id sallayta walaakin allah sallaa ma dhihi karta may acuudu bilah waa gaal qofka yidha ma alla wax caabuda isagaa la caabudo alle hayo soonka wamaa wamaa sumta id sumta walaakin allaha saama ma dhihi karta kulli hayo macaasidii waa qasman yahu yidhi mogta wamaa qatalta id qatalta walaakin allah qatala ma dhihi karta qof muslim inta disho adugu ma dilin alla qofkan dilay zinadii iyo tuugadina siday ku imaanaya xataa afkoodu ma soo mari karo marka waxaa la idha qaacida faasida inay tahay waa taas idinkuba ma dhihi kartaan qaacidadaasaana ka imaanayda meesha madhabkaas waa ka taqalusnaana ka tegayno waa madhabka aljabriya aljahmiya madhabka labaad oo khilaafsan ahlu sunnaha kuwaas maxay ogolaadeen ilaahay qadarkiisii ogolaayeen laakiin waa ku xadgudbeen say isu waayeen maxay meesha ka siideen iraadadii addoonka oo dhan waxaa ayaga cagsigooda ah almuctasilatu alqadariya muctasilada oo qadariyada ah ayagu waxay sugeen iraadadii addoonka taasay buunbuuniya cirka geeyeen qudradii alle iraadadii alla meeshaa ka siibay fiiri waa bilcagsi waa bilcagsi waxay leeyihin addoonku iraaduu leeyay ikhtiyaar iyo doorashuu leeyay addoonku qutruu leeyahy camalkiisa waa awoodaa saasay leeyihin allana waxay leeyihin addoommadan waxay samaynayaan horay uma doonin ma doonin mana abuurin alla waxay leeyihin afcaasha addoommadu addoommadu ayagaa abuura addoommadu ayagaa abuura addoommadu afcaashooda sidaas darteed waxaan arki doonaa axaadiista majuus inay yihiin maxaa l majuus maxaa loogu shabaha majuustu waxay qabtaa laba khaaliqaa jirta majuusadu waxay qabaan laba khaaliqaa jirta asalku waa labo adulmatu wa nuur mugdi iyo nuur waxyaalaha shartaa waxaa abuuray mugdi wixii kayrana nuur asal marka maxay sugaan majuusada waa kufaarta kuwa ugu liita waxay sugaan laba khaaliq asalka ayaa laba heliy waa adulmatu wa nuur majuusada marka marka la leeyahay qadariyadan waxaan arki doona axaadiista markaan tagno ayadoo laleeyahy waa majuus meesha looga shabaha iyaguna laba khaaliqay sugayaan maxaa yele waxay alle addoommadu abuuray addoommaduna afcaashooda ayagaa abuuray leey sow laba khaaliq maaha haddii la yidhahdo hadda kuwaanu alle iyo simi maayaan iyo iyo addoommado asal alla wax abuuray leey ayaga la tukad waxay leeyihin asal nuurkaa wax abuuray oo asal majuusadu baa saas marka waa majuusa kuwana la dhihi doonaa maadaama laba shayoo wax abuurta ay ogol yihin sidaas weeye marka qadariyada muctasilada weeye ayagu waxay sugeen tii ay diideen jahmiyada oo ahayd iraadada addoonka ikhtiyaar inuu addoonku leeyahay addoonku inuu qudro leeyahay oo uu camalkiisa awoodo laakiin waa ku xadgudbeen waxayna anfiyeen alle inuu mashii'o ku leeyahay addoonka camalkiisa ama alla uu abuuray weliba qullaadooda cilmiga allena waa anfiyeen waxay dhahdaan addoonku wuxuu samayn doono alle ma ogey waa tii dhihi jiray imaam shaafici qadariyada cilmi kula dooda hadday cilmiga ogolaadaan waa laga adkaana xujada waa looga adkaana hadday diidaanna waa kufaar gaalo inay yihiina loo loo aamina muslim lumay ma ahan ahlulbidac maaha markaas caadi waa kufaar marka kuwooda qullaadaha kufaarta waxay leeyihiin addoonkaanu waxa uu samay doono alle horay uma ogeyn markuu addoonku sameeyuu ogaana alle marka allay jahli u nisbeeyen sooma jeedi kufaar marka wey marka kuwaas waa qullaadooda laakiin ma wada ahan muctasiladoodan waa kuwooda qullaadahu fogaaday marka waxay leeyihin addoonka wax alla waxa uu samaynayo asagaa ku sameeya iraadadiisa mashii'adiisa qudradiisa kulligood sidaas weeye sidaas ayay leeyihin waxay daliishadaan adilo badan adilo badan ayay daliishadaan istidlaalkooda waxaa ka mid ah oo ay daliishanayaan islaamka ay daliishanayaan waxaa ka mid a minku man yuriidu dunyada aayaddii ahlu sunnuhu ay u daliishadeen markay jabriyada radinayeen ay leeyihin minku man yuriidu dunya wa minku man yuriidu aakhira waxayna ka mid a qaar doonaya adduunya iyo qaar aakhira doonaya waa kaasaa addoonku inuu iraado leeyahy saasay leeyihin addoonku inuu iraado leeyahay waa kaasaa saasay leeyihin laakiin waxaa lagu yidhi oo ahlu sunnuhu ku yidhaahdeen nacam sax adiladan aad deliisha waxaa ka mid a man camila saalixan falinafsihi waman asaa fa calayha ay deliishadeen qofkii xumaan sameeyana isagaa laga abaalmarin qofkii wanaag sameeyana isagaa laga abaalmarin adiladaasay deliishadeen laakiin adilada ay deliishadeen culummadu waxay ku yidhaahdeen adiladu waa labo mid muqayadaah iyo mid mulaqah midda muqayadada waxaa ka mid a liman shaaa minkum an yastaqiim waxa weeyaan qofkii doonaaya inuu toosnaado markaasaa la yidhi wamaa tashaa'uuna ilaa an yasha allahu rabbulcaalamiin wax ma dooni kartaan inuu doono maahan allah rabbulcaalamiinka marka mashiica addoonkii loo sugay liman shaaa minkum an yastaqiim waa la sheegay haddana maxaa lagu xidhay wamaa tashaauuna ilaa an yasha allah mashiica addoonkii loo sugay waa la xidho tan allah lagu xidho soo ma jeedi in muqayad tahay ina haadihi tadkira faman shaaa dakara faman shaaa adhe ittakhada ilaah rabbii sabiilan ina haadihi tadkira faman shaaa ittakhada ilaa rabbii sabiila aayadaa la soo sheegay markaasaa la tan waa waano qofkii rabaa wadaha ka samaysto ila rabbigiis oo uu ugu dhowaado marka faman shaaa l mashiica loo sugay hadda waa la sugay haddana waa la qaydayo mashiicadu inaysan mulaq ahaynaa la sheego ilah wuxuu yidhi wamaa tashauna ilaa an yasha allah in allaha kaana caliiman xakiima mashiicadii waa xihanta waa sidaas kulligood waa sidaas marka aayadaha kuwa mulaqaana oo faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur qofkii rabaa ha gaaloobo qofkii rabaana alla ha rumeeyo mashiicadaasna waxa wey oo la ilaaqayna aayadda mulaqa qaacidadu waxay tahay almulaq yuxmalu cala almuqayad sidaa qaacidadu ay tahay qaacidada usuuliga waxay leedahay almulaqu yuxmalu cala almuqayad mulaq waxaa lagu xambaaraa kan muqayadka marka aayaddan mulaqa ah kuwii hore muqayadkaa ku xambaar marka waxaa la leeyahay marka idinka qadariyoy musiibadaynu ku dhacday waxay tahay waxa weeyaan tanduruuna nusuus bicaynin acwar sideedaba waxay yidhahdaan culummadu ahlulbidac yanduruuna nusuus bicaynin acwar il kaliyahay ku fiiriyaan nusuusta hadda waanagiso jabriyada fiiri hal ilay ku fiiraysa nusuusta wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna kaliyahay fiireen ishii kalena waa isku haysataa wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna ilaahaya abuuray addoommaday waxay samaynaayaan khalaas bis ma fiirinayaan minku man yuriidu dunya wa minku man yuriidu alaakhira isha kale ku arki maayaan oo iraado u sugayda addoonka qoladan qadariyadaha muctasiladaana itanay isku dhegsanaya markaas l minku man yuriidu dunya wa minku man yuriidu alaakhira waa kaas addoonku inuu iraado leeya ma fiirinaayan wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna ma fiirinayaan laakiin ahlu sunna yanduruuna nusuus biacyunihim indhahooday ku wada fiiriyaan indhahooday toos u wada fiiriyaan markaasay waxay arkaan adiladii waxa weeyaan ay daliishadeen jabriyadu oo dhinacay xaqa ka tahay dhinacay xaq ka aheed in la sugo ilaahay mashiadiisa dhankaas xaqay ka aheed dhinacii kaleetay ka lumeenna waxay fiiriyaan qadariyada daliilka ay daliishadeen oo ah minku man yuriidu dunya wa minku man yuriidu alaakhira waa intii ka maqneed qoladaas labadooda marka la iskugu yimaado xaqaa soo baxa labada qolana laba baadilay ka sugan yihin welidaa sidaas daraaddeeda ahlu sunna mar kastaba sida badan laba firqo oo ahlulbidac ah oo guluwi iyo taqsiir kala joogtay udhexayda mar kastaba sida asalka islaamkuba uu ugu dhexeeyo yahuuddu ahlulguluwi ah iyo kiristadu ahlutaqsiir wakadalika jacalnaakum ummatan wasada marka ahlu sunnaha ayaa iyagu badbaaday oo qaba waxa weeyaan nusuustii oo dhanna jamciyey ilaahay qadarkiisa iyo qadihiisana rumeeyey addoonkuna ikhtiyaar iyoiyo qudro inuu leeyahay iyo mashiico sugay afartaasayna aamineen wax kastaba alla horay u ogaa waxa weeyaan wax kastaba alla horay inuu laxmafuudka ugu qoray ilaahay mashiicadiisa iyo doonis uu u doonay horeyna uu ku dhacayo shaygu addoonka iyo afcaashiisana inuu alla abuuray waxaa dhici karta inaad tidhaahdo see alla u abuuray addoonkan afcaashiisa addoonku afcaasha markuu samaynaya muxuu ku sameeya adig hadda meesha markaad soo fariisaydu imaahay axaad ku timi laba shayaad ku timi wax kastood samayn haydana labadaasaad ku samaydaa iraada iyo qutra waxaad soo doontoo kugu soo dhacay horta masaajidka aag waa qalbigaad ka go'ansatay iraada jaazima waad go'ansatay kadibna qudraad lahayd xooga alla ku sii aad ku soo dhaqaaqdo ee ma soo dhaqaaqdin haddaadan lahayn marka iraadada jaazimada ah yaa lahaayoo ku siiyey allah qudrada aad ku timidna allah ficilkaagu haddi labadaasu ka samaysan yahin labadaba allah marka lahaa labadaas shay oo alla abuuray ayuu ka dhashaa marka ficilkaagu marka afcaashaada allah abuuray maxaa yeelay iraada jaazima oo alla ku siiyey shaygan waa go-aansan markaasaad ku dhaqaaq beriyaada haddaad meel aadaydo waa inaad go-aansataa soo maaha iraada jaazima allah iskaloo ku siiyey iyo ficilkii qutra qutradii aad ku meel mari lahayd waxaan aad go-aansatay ayadana allah iskale labadaas shay ah addoonku ku sameeyo intaas mar haddaan ogaanay iyo qaacidadaas nusuusta un baan laqbaynaynaa marka wnusuusu nusuusta fii dalika arrinkaas ku sugan kaiiratu waa farabadanta wnusuusu nusuusta nusuusta fii dalika ay fii dalika fi lqadar qadarta ku soo aroortay kaiiratu waa farabadanta wa fii saxiixayni weeye bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan maaha fi saxiix wa fi saxiixayni bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan xadiidu jibriil calayhi salaam qaala wuxuu yidhi jibriil yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow mal iimaanu iimaan muxuu yahay qaala nabigeenna wuxuu yidhi al an tu'mina billaah allah waa inaad rumaydid wa malaa'ikatii malaa'igtiisana waa inaad rumaydid wa kutubihi ilaahay kutubtuu soo dejiyey waa inaad rumaydid wa rusulihi ilaahay rusushuu soo diray waa inaad rumaydid walbacfi isu soo saarid waa inaad rumaydid walbacfi soo saarid bacda almowti geeri ka gadaal la isu soo saari doono waa inaad rumaysid walqadari qadarka waa inaad rumaydi khayrihi khayrkiisa iyo wa shari sharkiisa wax kastoo koonka dhacaya shar iyo khayr alla horay uu u doonay waa inaad rumaydid waa inaad rumaydid xadiidka marka waa muttafaqun calayhi min xadiii waxa weyan abi hurayra min xadiii abi hurayra ayuu muttafaqun caleyh ka yahy min xadiii cumarna muslim kaliyaha wariyo min xadiii cumar laakiin min xadiii abi hurayra ayuu muttafaqun caleyh ka yahy oo muttafaq waxaa loola jeeda macnaha bukhaari iyo muslim ay wariyeen qaala cabdiramaan bn abilmawaali wuxuu yidhi wa qaala cabdiraxmaan ibn abilmawaali xadaanaa waxaa noo warramay cubaydulaahi ibnu mawhib an abi bakr ibni muxamed ibni xami can abi bakr ibni muxamed ibni camar ibni xasmi wey can camrata can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam sittatun lix lix nuuc oo dadka ka mid ah lix nuuc oo dadka ka mid ah lacantuhum anaan nacladay anaa lacnaday uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam wa lacanahum ullahu allana waa lacnaday wa kullu nebiyin nebi kastaana waa lacnaday nabigaasoo mujaabun la aqbalo dacwadiisa kow kan ugu horreeya almukadibu waa qofka beeniya biqadarin qadar wax kastoo koonka ka dhacaya alla horay uu u doonay qofka beeniya iyo wazaa-idu qofka wax ku dara fii kitaabillahi kitaabka alle kitaabka alloo qur-aanka qofka wax ku daraana waa malcuun iyo walmutasallidu midka dadka ku diran biljabaruuti qasbidda midka dadka inuu qasbo oo dirqiyo ka shaqeeyo waa malcuun walmutasallidu midka ku sallidan biljabaruuti qasbidda iyo walmustaxilu midka xalaashada lixaramillaahi xaramka alle oo xarameynka ku sameeya macaasi iyo wixii alla ka xarimay wixii alla ka xarimay qofka xarameynka ku sameeya iyo walmustaxilu midka xalaashada min citrati qaraabadeyda maa shayna ka xalaashada xaram allahu alla xaaraamtimey waxa weeyaan qaraabadeyda inuu ku sameeyo wax alla ka xarimay qofka xalaashada walmustaxilu midka xalaashada min citrati qaraabadeyda maa shayna ka xalaashada xaram allahu alla xarimay iyo wataariku qofka ka taga lisunati sunadeyda bidco aada isnaadu صaxiix weeye xaafidu dahabi mar ahan صaxiixe waa daciif maxaa yal xaafidka laftirkiisa talqiiska wuxuu ku yidhi munkarun mara xadiid xataa daciif caadiya maahan wy waa munkar mara macnaha munkar daran wey wy saasuu ku yidhi xaafidka laftirkiisu xaafidu dahabi saas darteeda sheekh nasir din albani daciifu jamcu saqiir ayuu ku daciifiyey eed ardaygiisa samiir ood haysataanna wuu caddayn hadalka laftirkiisa aan sheegaya isaga inan caddayn oo wuxuu ihi wa ruqma tasxiixi dahabiyi lahu hunaa ayadoo ay jirto inuu dahabi halkan ku saxiixiyey fainahu huwa اladii qaala dahabi waa ninkii ku yidhi fi talqiis alxadiiu munkarun bimara waa ninkii yidhi waa runtiis marka munkar wey xadiikan munkar weeye sulaymaan ibn cutba adimashqi qaala wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay yunus ibnu maysara can abi idriis ayuu nooga ka wariyey can abi darda ayuu ka wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alay waslam qaala nabigu wuxuu yidhi laa yadkulu ljannata jannada ma galo caaqun caasi waalideyn caasi waalideyn jannada ilaahay ma galo walaa mukadibun qof beeniyaana jannada ma galo biqadarin qadar qofka qadarka beeniya ee koonkan waxa ka dhacaya alla horay uma qadarin alla hore uma doonin yidhaahdaa ma galo jannada alle walaa mudminun qofka walaa mudminu khamrin kamrada qofka daa'ima ee si joogta qaala alxaafidu dahabi xaafidu dahabi wuxuu ihi sulaymaan sulaymaan ibnu cutba adimashqi ducifa waa la daciifiyey waa la daciifiyey ducifa waa la daciifiyey rawaahu canhu xaggiisa waxaa ka wariyaan jamaacatun koox xadiidka laakiin shawaahid kale iyo waxbuu leeyahayo xadiidku waa xasan silsilatu axaadiisi saxiixa lix boqol toddobaatan iyo shan shirnaas ibdin albani xasan kaga dhigaya labadiisa ardo samiir iyo ninka dheere mashhuur labadooduna xasan bay ka dhigeen wa qaala cabdilcasiis ibn abi xaazim wuxuu yidhi can abiihi aabbihiis abi xaazim wuxuu ka wariyey can ibni cumar cabdullaahi ibni cumar wuxuu ka wariyey abi xaazim radia allahu canhuma can inabi nabiga uu ka wariyey sala allahu calay wasalam qaala nabigu inuu yidhi alqadariyatu qadariyadu majuusu haadihi lumma ummadan dabcaabidkeeda wey majuusada ummadan ummatulmuxameda waa qadariyada sababta majuuso loogu tilmaamayna waa sheegnay majuuso sababta loogu tilmaamay waxa weeyaan waa sheegnayo waxa weeye siduu xaafidulmanaawi uu ku sheegay kitaabka faydulqadiirka ah majuusada ayaa aaminsan asalka oo waxa weeyaan wax abuur ah asalka oo dhan ayaa wuxuu yahay laba shay waa laba shay adulmatu waa nuur ayaguna kuwan oo oo qadariyada waxay leeyihiin alle addoommada waa abuura sax laakiin addoommada afcaashooda addoommadu ayagaa abuura mustaqila halkaas waxaa ka laasimaya laba malu laba khaaliq inay jirto laba khaaliq inay jirto ayaa ka laasimayda oo laba malu laba khaaliq oo wax abuurta waxa weeyaan la sugo ayaa ka imaanayda waxaana ka imaanayda mulkigii alle wax alle uusan abuurin oo uusan doonin in laga samayn karo marka waa ishraaq oo weyn wey oo la idhaha wixii mulkigii alle ayaa waxaa laga dhex samayn wuxuusan allena doonin asaguna abuurin isaguna uusan abuurin isaguna uusan abuurin marka taas ayaa loo leeyay alqadariyatu qadariyadu majuusu haadihi lumma ummaddan majuusadeedii weeye fain mariduu hadday xanuunsadaan falaa tacuuduu ma soo booqanin ha soo booqanin taasuna waxay tusayda ahlulbidaca in la gooyo oo laga hijroodo oo aan la soo booqan wain maatuu hadday dhintaanna falaa tashaduhum ha xaadirinina janaasadooda marka qofka bidcoolaha ah oo bidcada weyn qaba janaasadiisana lama tago lamana soo booqdo waana in la go-doomiya rawaahu ruwaatu wuxuu xadiidka ruwaadda wariye iqaad weeye laakinahu xadiidku munqaicun wey oo sanadku waa kala go-an yahay oo ninka la idhaha abi xaazim ayaan cabdullah ibni cumar wax ka warin abi xaazim waxa weeye sahl ibnu sacad oo kaliyuhu wax ka wariya saas darteeda xadiisku munqadic ku yahay munqadic haddii la idhahana daciif weeye markaas laakiin sheeknaas ibdun albani xasan oo xadiiska ka dhigaa ardaygiisa samiirna waa ku raacay laakiin mashhuur oo ardaygiisa asnaa waa ku khilaafa asagu oo wuxuu le xadiisku ma sugno sidaas xaafidku yidhi ayaa sida haabitka ah oo ah inuu munqadic yahay وqاaل iبن cmر wuxuu yihi samictu nbiga nabigaan maqlay salى الlahu عalيه waslm yquulu xaalu leeyahay sayaquulu fii ummati ummadayda dhexdooda waxaa ahaa doona aqwaamu qoomyaal yukadibuuna biاlqadari qadarka ilaahay beeniye ummadan dhexdeeda waxaa ahaa doona qoom qadarka beeniye oo xadii sugan wuxuu yihi xaafidku wahada xadiiskanu calىa sharطi muslim weeye waصaxaxa tirmidiyu tirmidina wuu صaxiix yeelay xadiidka min xadiiثi abi skrin ayuu ka صaxiix yeelay can naafic ayuu abi skrina ka wariyey ana bna cumara radia الlahu canهuma jaaءahu cabdullahi bni cumar waxaa u yimid rajulu nin cabdullaahi bni cumaraa nin u yimid ana bna cumara cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhumaa jaa'ahu waxaa u yimid rajulu nin faqaala wuxuu ku yidhi ninkaasu inna fulaanan hebel yaqra'u calayka asalaama waa ku soo salaamaayey hebelaan ka imidoo igu salaam yidhi cabdullahi bni cumar ile waa saab waa saab waa saxaabi waa nabiga saaxiibkiis markaa nabiga saaxiibkiisa u tagto igu salaam soo yidhi waa nin aad u qiimaynaya cabdullahi bni cumar ina fulana fulan yaqra'u calayka asalaam waa ku soo salaamaayey faqaala cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi innahu ninka aad sheegaydo balaqanii waxaa iga soo gaaray anahu asagu qad axdaa inuu bidc la yimid ninka aad leedahay waa ku soo salaamayey waxaa la iiga sheegay inuu bidcoolay inuu bidc la yimid anahu qad axdaa inuu soo dirisiiyey bidco fain kaana hadduu yahay ir marka shardiguu ku xiri haddii qof wax lagaaga sheego warkuna uu run u dhow yahay qof wax lagaaga sheego warkuna uusan run u dhoweyn maba la sheegaba laakiin qofka waa lagaaga sheegay warka warkuna runuu kuula dhow yahay inaad ka jawaabtana waa rabtaa sida wanaagga waa sidaas cabdullahi bn cumar yeelay inaad shardi ku xirto oo tiraa warkaasu hadduu jiro oo sida laga sheegay uu yahay xukunku waa saas laakiin inaad markii qof war lagaaga sheegaba aad la boodo tiraa may waa saas waxa weyaan khada aad ku dhacayda badan iyo dalaal badan marka fiir cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay ninka aad leedahay waa ku soo salaamay qad axdaa mid soo dirisiiyey bidco falaa tuqri'uhu mini salaam aniga haygu salaam ha asagu hay soo salaam aduu raba lakin haddaa u tagto aniga wax salaama hayga gaarsiin salaam u dirsan maayo kaas falaa tuqri'uhu mini salaam salaan hayga gaarsiin sababtu waxay tahay waa in la gooyo ahlubidca cabdullahi bn cumar wuxuu dhihi jiray beriyaan ka ahay murjiada ee qadariyada iyaguna beri iga yihi ha ha la sheego meeshaad ku aragtaan u sheega cabdullahi bn cumar beri u idinka yahay dhaha saasuu dhihi jira ma aha inaad mujaamale iska samaydo tiraad adduunka iga xogaa iyo iga xumaanayo haddaan salaamta ka goosteen ma aha waa inaad tirahda ha loo sheego meel alle meeshay joogaan bidcolayaalkaas inaan beri ka ah saasuu cabdullahi bn cumar dhihi jira sababtana nabi maxamed uu ka bartay fiiri wuxuu yidhi inii aniga samictu waan maqlay rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay yakuunu waxaa ahaa doona fii haadihi lummati ummaddan dhexdeeda khasfun dhulka in lala gooyo ummaddan qaar ka mida dhulka lala goy doona ummatu muxamed wa maskun qaarna doofaaro iyo daanyeeraa laga dhigi doona waa la masaqi doona ummatulmuxamed ka mida ow qadfun qaarna dhagxaana cirka looga soo tuuri fii ahli lqadari kuwa qadarta beeniya kuwaasuna ahaana kuwa qadarta beeniya kuwaasaana cadaabkaasoo dhan ka dhex dhaca lidaa saas daradeeda meeshay ku badan yihiin in laga fogaado oo laga qaxo ayaa la rabaa ilaa cuquubaadkaasoo dhan ayaa ka dhacaya meeshay joogaan saas darteeda salafku ay dhihi jireen laa taqzuu maca alqadariya fa inahum laa yunsaruun hadday jihaad u socdaan qadariye aad aragtaanna ha raacinina maxaa yal ilaahay u gargaari ma waa la huba ayaga marka waa laga fogaadaa meelaha ay degan yihiin meelaha ay joogaan waa laga qaxaa cadaab iyo cuquubo unbaa kusoo degay meeshaas mar hadday ku bataan macaasiduna waa nuucaas meelaha ay ku badato laakiin tan waa sii daranta wa can mansuur waxaa laga wariyey can ribciy bni xiraash wuxuu ka wariyey can ribciy bni xiraash can caliy bni abi aalib radia allahu canhu qaala cali wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulka alla yidhi sala allahu calay wasalam laa yu'minu cabdun addoon ilaahay rumayn maaha xataa yu'mina ilaa uu rumeeyo biarbacin afar addoonku muumin noqonna ilaa uu afar arrimood rumeeyo laa yuminu cabdun addoon rumayn maaho iimaan laga heli maa xataa yumina ilaa u rumeeyo biarbacin afar yashhadu waa inuu qiraa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuda inuusan jirin ila allahu allah mooye wa anii anigana rasuululahi rasuulka allah inaan ahay waa inuu qiraa wa yumina waa inuu rumeeyaa bilbacthi in laysi soo bixinayo wa yumina waa inuu rumeeyo bilqadari qadarka in wax walboo koonkan ka dhacay alla horay uu doonay inuu dhaco akhrajahu tirmidi ayaa soo saaray wa sanadu sanadkiisuna jayid wey waa wanaagsan yahi wa bacduhum gabolkood yaquulu waxay yidhahdaan ruwaadda gabolkood can ribciy bni xiraash can rajulin can caliy saasna daciifu ku noqo lahaa can rajulin ila rajulka majhuule laakiin sanadka horeeto ayaa sugan wa can baqiyata ibni waliid weeye wa can baqiyata waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay alwsaaciy can ibni jurayj ayuu ka warramay can abi zubayr ayuu ibnu jurayjna ka warramay can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhu qaala jaabir wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina majuusa hadihi lumma ummaddan majuusadeeda almukadibuuna waa kuwa beeniya biaqdaarillahi ilahay qadaryaalkiisa in mariduu hadday xanuunsadaan falaa taciiduum ha isku soo booqanina wain maatuu hadday dhintaan falaa tusalluu calayhim ha ku tukanina wain laqiitumuuhum haddaad la kulantaanna falaa tusallimu calayhim ha salaaminina ahlulbidaca qofka muslimka waa inuu go-doomiyaa oo ka hijrooda waa inaadan salaamin waa inaadan la hadlin waa inaadan soo booqan waa inaadan janaasadiisa ka qaybgelin wa khaasatan kuwooda cilmiga leh oo ahlu sharta oo bidcada faafiya rawaahu xadiiskan abubakr ibn abi caasim ayaa ku wariyey fi sunna wa filbaabi baabka waxaa ku sugan axaadiis daciifuu raba inuu daldalo marka axaadiistaa sugan markuu sheegay kuwa daciifuu raba inuu daldalo si aadan ugu kalsoomin horuu kaaga sidiga marka si aadan ugu kadsoomin hadduu kaaga sii diga wuxuu yidhi wa filbaabi baabka waxaa ku sugan ciddatu xadiid dhowr xadiid dhowrkaas xadiid oo fiiha dhexdeeda maqaalun hadal uu ku jiro oo dacfi uu ku jiro macnaha oo waradaha waxaa soo arooriyey xadiistaas ibnu abi caasim ibnu abi caasim ayaa soo arooriyey waana uu bilaabay wuxuu yidhi baqiya baqiyat ibnu weliid wey baqiyat ibnu weliidna waa mudallis mudlis hadduu yahay qofka mudliska xadiiku can ku warina laska ilaaliya canuu ku warina marka xadiiskan fiiri baqiyatu can abilcalaa wuxuu ka wari fiiri durbano waa daciif marka cilada iyo cudurka iyo aanfadu waa maxay baqiyow oo mudlis ah oo can ku warinaya intaas way aanfada xadiiskana baqiya wuxuu ka wari can abilcalaa adimashqiyi can muxamed ibnu juxaada can yaziid ibnu xusayn yaziid ibnu xusaynka laftigiisana laysku haystaa majhuul weeye ayaa bacdi culamaa yidhahdeen can mucaad ibnu jabal ayaa laga wariyey radi allahu canhu qaala mucaad ibnu jabal wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam maa bacata allahu alla sooma saarin nebiya nabi qaddu hadda ka hor ilaa wa fii ummati ummaddiisa waxaa ku sugnaa qadariyatun kuwa qadarka beeniya iyo wa murji'atun kuwa camalka dib uga dhiga iimaanka murji'adu waa badan yihiin waana labiyo toban madhab keligood marka waxaa ka mid ah irjaa'a waa ta'khiirka dibdhigidda wey camalka salaada soonka xajka jihaadka sadaqada iimaanka ka mid maahan leeyihi taasna waa daal cad wey qaarkoodna waa sii fogaadaan waxay leeyihin xataa tawxiidka afka looga dhawaaqa iimaanka ka mid maaha iimaanku waa tasdiiqa qalbiga ah sida ashaacirado kale kuwana waa ka sii fogaayiin kuwaas oo waxay leeyihin tasdiiqu iimaan maahan sida karaamyado kale maxamed ibnu karaam iyo raggiisa ee waxa weeyaan iimaanka dhan waa afka laa ilaha illa in laga yihahdo qalbigaba ha ka rumaysmaan saas daraaddeed cabdullahi ibnu ubay musalool agtooda waxaa weeyaan muumin kaamilu iimaan agtooda qaarna waa ka sii liitaan kuwaas oo waxay leeyihiin waa macrifa qalbiga inaad ka ogtahay ilahay inuu jiro oad ka ka taqaano fircoon ah markaas muumin agtooda ka ah kuwaas adugu waa kuwana kasii daray marka waa labiyo toban madhab adugu waxaad ka fiirin kartaa maqaalaat ulislaamiya ayaa labiyo toban kaba soo naqlin madhabka ashaaciradana oo khatartaana halkaasuu ku sheegaya ilaa odagay ka soo askumeen weeye marka qadariyada iyo majuusada weeye in allaha ilaahay lacana waa lacnaday alqadariyata qadariyada iyo walmurjiata murjiada calaa lisaani sabcina nebiyan toddobaatan nabi carabkooda alla ku lacnaday xadiis daciifa iska dhig baqiyatu wuxuu ka wari can arda haddana baqiyadii laftigiisa u weeye baqiyatu ibnu weliid oo can ku warina soo maaha khalaas tadliiskii halkaasa marka tadliis mudalisna weeye baqiyatu can arda ibnulmundir wuxuu ka wariyey can abibus can abi busri can abi mascuudin can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan xaaloo nabiga u koryeelay abi hurayra alaaatun saddex qof laa yukallimuhum llahu alla la hadli maa walaa yanduru ilayhim ilaahay fiiri maa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim alla dahiri maa almukadibu qofka beeniya bilqadari qadarka wlmudminu midka daa'ima fi lkhamri qamrada cabideeda wlmutadari'u qofka beri ka noqda min waladii caruuru dhalay caruur uu dhalay ma aana dhalin qofka ilah ka beri noqda marka xadiiskaas waa sheegnay ciladiisa sufyaan thawri wuxuu ka wariyey can camar mawlaa kufra can rajulin halkaasa dacfi rajul waa majhuul lama yaqaan rajulka wuxuu ahaa rajul hadduu majhuul xadiiska ku jiran waa daciif marka aanfada xadiiskan can rajulintaas way rajulka waa rajulkaasaan la oqoon can xudayfata ayuu rajulkuna ka wariyey qaala wuxuu yhi qaala rasuulula rasuulka allah yidhi sala allahu calayh wasalam likulli ummatin ummad kastaba majuusun kuwa dabcaabudyaha ku jira wmajuusu haadihi ummati ummadan dabcaabudkeeduna aladiina waa kuwa yascumuuna ku andacoona allaa qadara wax horay loo qadaray inaysan jirin wa can asan waxaa laga xasan albasri taabicigii weynaa wey laakiin waa mudlis waqad cancana canuna ku warinaysa uma jeedaan waa can ilxasan waxa laga yihi can caaishata radia allahu canha mudliskuna hadduu can wax ku wariyo waa daciif xadiisku xadiiska markaa aanfada hadda inta muuqata cilo kale ku jirto xadfano sanadka xadfan ku jirta oo nin aad u daciifa sanadka ku jira xadfan laakiin intaan uu sheegay cilada ku jirta waa xasanubasri oo ku warinaya can can caaishata radi allahu canha can nabiyi sala allahu alay waslm alqadariyatu qadariyadu majuusu hadi ummati ummadan majuusadoodii wey marka had awal bilowgiina oo ku sheegay xaafidku haddana mar kaleu kugu baraarujin wuxuu ku yidhi wa haadihi laxadiiu xadiitaasu laa tahbutu ma sugna ogow hadhow hadhihi dahabiga ii sheegay ma sugna waa lidacfi ruwaatiha ragga wariyey dacfigooday la sugnaa weydu ku yidhi sidaasay aimada ahlxadiis uga digaan axaadiista ee wax inta iska qoraan dadka ma dhex dhigaan almucaafi ibnu cimraan iyo wakayru waaxidin in badan can nizaar ibnu xayaan waxay ka wariyeen nizaarkaasaa daciifa marka xadiiska soo socdaana taasaa dilayda نزار أيا ضعيف نزار بن حيان عن إكرامة عن ابن عباس مرفوعا حال النبي وكري لي عبد الله بن عباس وغير صنفان لبان نوع ومن أمة أمده إذا كمدا ليس لهم أمس سبمان في الإسلام إسلام كبحريس نصيب وح نصيب آه وح نصيبكم عليه صنفان لبان نوع حديث كمتوقع بالله عن ابن عباس أما هو عنه النبي وحلقه لحديوه سنة كبرناك وصولك ضعف لنا ضرب حديثك صحيح اه طبعا هذا ما الشيء سند واحد كامله لكن حديثك ضعف وكجيره سند كان ماشي ضعف وجيره بنانك سو دي حافظ سيده ما حق وارك هذا وحو كوري المعافي من عمران وغير واحد ان بدانا waxay ka wariyeen an nizar ibn hayyan oo taqaan oo dhaif nizar ibn hayyan kaas dhaif an ikrama ayu ka wariyay mawla ibn abbas an ibn abbas uu ka wariyay marfuucan qaal nabi uu koriyeela sinfaan laba nooc oo min ummati ummadayda kamida laysa lahum umasrun fil islam islamka dhaxdiisa nasiibu wax nasiibakum leh القدريه تقدريه وهي والمرجئه مرجئه وحكوري فيري انت سوغما هرين حافظ وحكوري نزار تكلم وحا كهدلي في دحديس ابن حبان هذا مقشو نين لو يرا تكلم فلان وا شرحيه وي نكاسا شرحيه او عديه انه ضعيف تكلم هذا مقشو معنيه وا شرحيه وا اه شرحه كدفت تكلم وا كهدلي في دحديس ابن حبان وقد تابعه وحا راعي وحديثك ابن نزار كل راعي نزار وحا كل راعي غيره أساق قيركيس أو من الضعفاء أيضا الضعفاء أيضا هكو كتسومي أكلي هكذا الضعفاء هكو راعي وحطارب معيان قال محمد واركو أنا رجل كل راعي وحكاك الشيء قال محمد بن بشر وحير العبدي حدثنا وحنور رمي سلام ابن أبي عمرو سلام كاسوي ضعيف كو. سلام سلام كاسوي ضعيف soo uma jeedin sidii uu nizaar ibn xayaan yuu ka wariyay ikrama soo kama warin salaam ibn abi amratana ikramiyuu ka warina soo ma jeedin wuu ku raacay marka laakiin wax u tari ma salaam ibn abi amra wuxuu ka wariyay an ikrama ta'alim ibn abbas marfuu'an hal nabiga loo koriyay nahwu hadiiski la soo sheego kale ah abu al-asim an-nabil abu al-asim an-nabil wa muhammad ibn mus'ab al-qurqusani al-qurqusani عن أنبسة وحي كوريين عن زهري عن سعيد بن المصيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخير والدب بغي كلام هذل في القدر قدر كلاغا هدلو وقت الصحابة هلقف وقت أول كي الصحابة هي وقت النبي هلقف قدر كان لجر مجر وحوال الله يرو هري وقدري سيدا سلو سعيد marka in laga doodo oo la yiraahdo waxa dhacay alla horay uma qadarin dib dadka kuwa ugu sharta badana loo dibdhigay inay ka hadlaan ayagu oo qira waa la dibdhigay kalaamun hadal fil qadari qadarka laga hadlo li shiraari hadhihi umma ummadan kuwa ugu sharta badana loo dibdhigay waa qadariyada man xadiis sugan أبو المالك الأشتعي وحو كوري عن ربعي عن حذيفة قال حذيفة وحوري قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الله أبوري كل صانع متكستو وحسمية إيا وصن وصنعته وحو سمينا wax mid kasto wax sameeya iyo sancadiisaba waa makhluuq alla abuuray adoonka iyo afcaashiisa alla abuuray hadiisku sidaas cadeeyna waana tii qadariyadu diideeyay oo ilaahay adoonka afcaashiisa iyo sancadiisa saga abuurtay lahayn iyagu al-kabiratu thamiratu wa 30 kabirada صدن يسيديدا المستمع وقفك دغيست على الناس dadka ma yusirruha waxa ka qarsanayaan qofka oo mujrimka ah kale waxa weeye dadka wax ay ka qarsanayaan qofka dhigta u dhigaya sida jawaasiisto kale laba meel fadhido uu salka agmudana kaas xagga u sii jeesana dhigtuna ku haya kuwaas rasaas naaraha bari qiyaamada dhig dhigta looga dhici doono qaabka jawaasiis u shaqeeyo dhan waa nooca qof kasta oo badan raali ka ahayn warkooda dhigaysa waa nooca ama jaajuus ah ma ahan qofkan hadaad ogaato inuu san raali ka ahayn hadalkiisa laba dhigayso laga fogaada dad oo aan raali ka ahayn warka warkooda in la maqlo xaraan way la dhageystaan waana kabiire wuxuu yiri walla allaha waxa dhici karta midaanu leysad bi kabiratin inaysan ahayn waa dhici karta wiil laakiin kabiiran anu waa ka wani isku qoray meesha inay kabiire taana calaamadii kabiirada lagu soo sheega ku taal waa arki doona qaal allah ilaahi wuxuu yiri taala allah sareeye wala tajassasu wala isbaar baarinina tajassusu iska daay tajassuska waxa la qofka inaad baarbaarto daba gasho al-imam al-allama abdurrahman ibn nasir al-sa'di تفسيركيس وحيري ولا تجسسوا ولا تفتشوا ولا بارننا عن عورات المسلمين المسلمين تعيبه ذا الرادنين هذا الله ما يسنت المسلمين تعيبه ذا الرادنين إلهي نبالا وحاكوا أقفك ضدك المسلمين تعيبته ذا الرادية إنه أصلا إلهي عيبه فضيحي حتى قرقي سابقوا دونته waa xadiis saxiixa walaa tatabacuu ha raacraacinina muslimiinta eedahooda inaad aruuridaan ha ha raacraacinina wadacu lmuslima calaa xaalihi muslimka sidiisa daahirka u daaye sida daahirka ka muuqata u daaye ha raaraadinine wastacmalu taqaafula ishalmaansiya xataa ishalmaansiya can zallaatihi gafafka ka dhacaya inaad daba gasho jaag aruurido oo tira waa kana maalin hebla mobaylkaanan uga duubay maalin heblana intaanan ka helay intaanan bakahaya in tiraahdo waxaa ka fiican inaad ishalmaansiido ishalmaansiya ee zallooyinka ama gafafyaalkiisa ha aruurinina haddaa dad alla rumaysantihiin وqaaل b nbiguna wuxuu ihi slى الlahu عalيه وasلم man istamaca qofkii dhegaysta ilىa xadiiثi qowmin dad sheekadood وalxaal hum qoomku lahu asaga kaarihuuna ay nacayaan suba waa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhegood alaanu kumaar la dhalaaliyey yowma اqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha maara inta la dhalaaliyo dab lagu shiilo iyadoo sida biyihii o kale dhegaha looga shuba hale dhegahan wuxuu ku dhegaystay qof muslima oon raalli ka ahay warkiisa ilaahay marka aljaza min jinsi camal wey sidaad u dhaqanta ilahay kuu abaal marin qof muslima warkaaga warkiisa aan rabin in la dhegaysto aad dhegaysatay ilaahay marka dhagaha inuu naarkaaga shuba marka calaamadii kabiiradana waa taas ahe calaamada kabiirada lagu yiqiin wuxuu ka ahaa dembiga haddii naar loogu goodiyo qofka sameeyey waa kabiirada calaamada lagu yaqaan man istamaca qofkii dhegaysta ilaa xadiidi qowmin dad warkood walxaal hum qoomkaasu lahu qofka kaarihuuna ay nacayaan suba waa lagu shubaa fii udunayhi labadiisa dhegood al aanu ku maar la dhalaaliyay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waman sawara qofkii masawira suuratan masawir cudiba waa la cadaabaa wa kullifa waxaana lagu kallifaa an yanfuqa inuu ku afuufo fiihaa suuradda dhexdeed an ruuxa naf naarta inta la geliyo aa laydhaha suuradan adaa sawiraye naf soo geli cadaabka waxaa lagaa bixinaa markaad naf gelido walayse asna ma ahan binaafiqin mid oo naf geli kara yarxamuk allah asna naf ma geli karo cadaabkana laga saari maa ilaa uu naf geliyo qof alla qofkii wax naf la sawira waa saas baabkeeduna waa noo imaan kabaairta waaweyne ka mid rawaahu bukhaariya xadiiska wariyey qaala xaafidu xaafidku wuxuu ku yidhi alaanuku aanuk alrasaasu waa maarta almudaabu la dhalaaliyey alkabiiratu taasicatu waalaauun kabiirada soddon iyo sagaalayda allacaanu waa qofka lacnada badan qofka dadka naclada dadka dadka lacnada lacnaa kugu yaal wax dadka saas yidhaahda dadka hooyooyinkooda lacnada dadka aabbayaalkooda lacnada kabiiradaanay ku dhaceen dhegaysta qaala nebigu nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalama lacnu lmu'mini qof muumina lacnadiis ka qatlihi dilkiisa la midta qof muumina qofkii lacnadaa isagoo dilayuu la dembi egi meesha uu kala mid yahay waa xagga ismiga ee qofkii qof lacnada loo qisaasmaa la dilma di meesha maamul islaamiya ka jira waa la tacsiirin un qofkaan waa i lacnaday waa caddaatay xogaa tacsiiroo edbinaha lagu dhufan laakiin lama dilaayo madax laga goymaa sidii qof qof dilay laakiin xagga dembiga waa la mid qof qof dilay maxaa yeele naxariistii alle ayuu alle inuu ka fogeeyo ayuu ku habaaray ayuu ku habaaray muslimiintu dad isku naxariista isjecel kayrka isla raba weeye marka qof muslimahoo dhahaya qof muslima naxariista alla kaa foge lacnadaya muslimiinta sifadoodii ma laha muttafaqun calayh wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam sibaabu lmuslimi qof muslima caydiisu fusuuqu waa daacakabax qof muslima haddaad caydo waxa weeyaan faasiqaa tahay daacada ilahay waa ka baxa wa qitaaluhu muslim in lala dagaalamaana kufrun waa gaalnimo muslim qofka la dagaalamaana waa gaal maxaa loola jeedaa gaalkan ahlu sunnuhu ijmaac ay ku yihiin laba macno in loo kala qaado hadduu xalaashado yidha dhiigoodu waa ii xalaal kaafir wey isagaa gaal waana biijmaaci lmuslimiin hadduu yidha dhiigoodu ii xalaal ma ahna oo iska dhacaho waxbaan isku haysanaa waa faasiq gaal kufri waa ku dhacay laakiin kufrigaas waa kee waa kufrun duuna kufr amaa khawaarijtu maya khawaarijtu waxay lehin waa gaal wey kulli kala qaad ma leh leyn iyagu laakiin caqiidada ahlu sunna waljamaca waa saas sida aimada dhan ay soo wada naqliyeen hadduu xalaashado yidhahdo kooxdan dhiigoodu waa i xalaal qabiiluu la dagaalami kooxuu la dagaalami qofuu la dagaalami qoysuu la dagaalami waana muslim waa gaalu le dhiigooduna xalaal weeye kaafir murtado wey isagu islaamka waa ka baxa haddii uu leeyahay xalaal maya dhiigoodu xalaal imaahano shaytaan isku kana sileed waana iska dhixinaana waa faasiq waa muslim faasiqa isagu ma gaaloobayo kufri waa ku dhacay laakiin kufrigu waa kufrun duuna kufr وqaaل نبg وu aليه الصلاaة وسلام laa talaacanuu ha isku lacnadinina bilacnat illaahi ilaahay lacnadiisa ilaahay lacnadiisa ha isku lacnadin oo lacna kugu yaal ha isdhihinina hayndhiga soo socda ii soo socda wad wa qaala nabigu wuxu ui calayhi الsalaau wasalaam laa talaacanu ha isku lacnadinina bilacnat ilahi ilahay lacnadiisa ma banaana qof muslima qof muslima inuu lacnado oo yidha ilaahay ha ku lacnado walaa biqadab illaah ilahay caradiisana ha isku habaarinina oo cara alla ha kugu dhacdo qof muslima qof muslima yuu dhihi walaa binaari naarna ha isku abaarinina oo naarta allah kugursho qof muslima weliga ha dhihi waa arrin khatar ah waxa weeye naar wax caadiya maaha ha isku dhihinina صaxaaxa waxaa saxiix yeelay atirmidiyu wa qaala nabigu wuxuu yihi sala اllahu alayh wasalam laa yakuunu ma noqdaan allacaanuuna dadka lacnada badan shufacaa'a kuwa ergeeya maalinka qiyaamaha maalinta qiyaamaha dadka mu'miniinta nabiyaalka malaa'igta qaar badana alla karaamayn markaasa iskada asaga waxa la gaadhsiin asaga inta janna u waajibto in la yidhaah dad mu'miniin ahoo naar galay adiga u erge karaamayn asaga la karaamayna allaale u erge markaasa asaga karaamayn lagu karaamayna aan naarta looga soo saarin dad naar ku jiro oo muslimiina heerkaasa la gaadhsiin dadka shafeeci doona marka kuma jiraan dadka oo dadka lacnada kuwaasu qofna aakhir alla u ogolama inay shafeecaan ayagaaba khatar ku jiraba inay qof u shafeecaan iska daayo walaa shuhadaa markhaatiyaalna ma noqdaan maalinta qiyaamaha ummadihii hore nabiyaalkii loo diray ilaahi weynaa wuxuu leeyahay ummad yahay maynu soo gaarsiiyey nabiyaalkii diinkii markaasay leeyihiin maa ja'na min bashiirin walaa nadiir annaga wax noo bishaareeyo iyo wax noo digo midna ma aanan arag diinana lama soo gaarsiiyo nabiyaalkii alla leey war diinkan idin dhiibay aawe markaas ilaahi waa gaarsiiye markaasaa laleeyahay markhaati keensada inaad gaarsiideen ummatu maxamedaa loo soo yeelaa ku wada fiican intii wax lacnadii jirtay kuma jiraan dadkii dadka lacnadii jiray markhaati ma galaan walaa shuhadaa markhaatina ma noqdaan yowma alqiyaama intii fiicneed oo aan dadka lacnadi jirin aale annaga uga markhaatiya nabi muuse inuu gaarsiiyey nimankii reer banu israiil waxyigii aada u soo dhiibtay markaasay leeyihiin nimankii reer banu israiil waxay leeyihiin ilaahay bal fiir ummaddan say u dhiirayd isku waktiba maanan ahayn mayaga nala joogin waa naga dambeeyeen say nagu ogaadeen markaasaa leeyahay yo ummad yahay saad ku ogaatay markaasa le nabi laydhaa nabi maxamedaa noo yimid kitaabuu noo keenay qur'aana kitaabkaa caddaynaya inay u sheegeen xaqi nabi nuux inuu sheegay diinkii siduu ahaa u sheegay war miyaadnan kitaabka ku arag nabi nuux inuu ummadiisa xaqi gaarsiiyey sidaas weeye nabi nuux inuu gaarsiiyey nebi huud inuu gaarsiiyey nabi saalex inuu ummadiisii diintii gaarsiiyey kulli nabiyaalka inay gaarsiiyeen kitaabkeennaan noogu caddaatay leeyi saasaan ku ogaan halkaasa arrintu kusoo afjarmay xujo ku weynaya nabiyaalkuna markhaati ku helayan dadka saas loo qiimaynayo oo nabiyaalka u markhaati furaya kuma jiraan dadka dadka lacnada allahu akbar bal fiiri waa xumaanta ku dhacday rawaahu waxaa wariy muslim xadiiska wa qaala nabiga wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam laa yenbaqii uma habboona lisidiiqin qofka sidiiq ah waa derajada nabiyaalka ku xigta an yakuuna inuu noqdo lacanan mid dadka lacnad badan qofka dadka lacnada badan sidiiq ma noqdo darajadaas ilaahay ma gaadhsiiyo mana u habboona marka qofkii raba ilaahay inuu markhaati berri dadka markhaati furaa lagu daro qofka raba dadka berri ergeyna in lagu daro inuu sidiiq noqdo waa inaadan dadka lacnadin ood carabkaaga lacnada iyo carada alleh iyo naarta aadan dadka ku habaarin wa canhu nabiga waxaa laga wariyey qaala nabigu wuxuu yidhi layse almu'minu muuminku ma ahan bidacaani qofka duridda badan qof walba waa dura wax ammaan gelaya oon asaga iyo kooxdiisa ahayna ma jirto kan waa dura kan waa dura kan waa dura qof ka badbaadayaa ma jiro kaasu muumin ma ahan wala lacaan qofka lacnada badanna ma ahan muumin oo dadka lacnada walalfaaxish xumaanlowgana ma ahan fuxshiga waa afcaasha xunxun oon xishoodarada xishoodarada ah walalbadii qofka afka xunna ma ahan qofka afka xun oo afxumada ku hadla kaasna ma ahan muumin afartaa sifo midna male muumin waxa weeyaan dacni dadka dura lacnada badan afcaasha xunxun fuxshiga oo afcaasha iyo badii qofka afka xun oo aflagaadada badan xasanahu tirmidi ayaa xadiiska xasan ka dhigay waana xadiis sugan wa canhu nabiga waxaa laga wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ina alcabda addoonka idaa lacana markuu lacnado shay-an shay sacidati lacnatu lacnadu waxay kortaa ila samaai samada samaday aaddaa fa tuqlaqu waa laga soo xihaa abwaabu samaai samada albaabadeeda duunaha lacnada ka soxi qofku markuu qof lacnado samaday aadin lacnadu albaabada samada laga xidha laleeya lacnad looma ogola samada ilaa acmaasha saalixadaa samada kortee uma ta'khudu yamiina wa shimaalan bidix iyo midigay kala aaddaa bidix waa wareere mala aado intana waa loo diiday markii loo diido faidaa lam tajid markaysan helin masaaqan meelay marto rajaxad waxay ku soo laabaneen ila ladii kii